yeremiya cudubka afartanaad kan waa ereygii yeremiya xagga rabbiga ugu yimid markii nebusaradan oo sirkaalkii waardiyayaasha ahaa uu yeremiya oo silsilado ku xidhan iyo dadka yerusalem iyo kuwa dalka yahuuda maxaabiis ahaan baabiloon ugu kaxaynayay oo uu yeremiya raamax ku sii daayey sirkaalkii waardiyayaasha yeremiya ayuu soo kaxeeyey oo wuxuu ku yidhi rabbiga ilaahaaga ah ayaa masiibadan meeshan kaga hadlay haddaba rabbigu wuxuu dejiyey oo wuxuu u sameeyey siduu ku hadlay maxaa yeelay rabbigaad ku dembaabteen oo codkiisana ma aydan addeecin oo sidaas daraaddeed ayaa waxaannu idinku dhacen haddaba bal eeg maanta silsilladahii gacanta kaaga xidhnaa waan kaa fudhay hadday kula wanaagsan tahay inaad baabilon ii raacdid kaalay oo aniguna si wanaagsan baan ku dhaqaalayn doonaa laakiinse hadday kula xun tahay inaad baabilon ii raacdid iska dhaaf bal eeg dalkii oo dhammu adigu ku hor yal haddaba meel alla meeshii kula wanaagsan ee kula habboon inaad tagtid tag oo weliba intuusan dib u noqonin ayuu ku yidhi waxaad ku noqotaa gadalyax ina axiqaam oo ahaa ina shafaan oo boqorkii baabilon uu taliya uga dhigay magaalooyinkii dalka yahuuda oo isaga la joog dadka dhexdiisa amase waxaad tagtaa meel alla meeshii kula habboon inaad tagtid markaas sirkaalkii waardiyaashu wuxuu isagii siiyey sahay iyo aadiyad kolkaasuu iska sii daayey markaas yeremiya wuxuu galdiya in axiqaam ugu tegay misfaax oo isagu la dhex degay dadkii dalka ku hadhay oo saraakiishii ciidamadii duurka ku jiray oo dhan iyo raggoodiiba markay maqleen in boqorkii baabilon uu dalkii taliya uga dhigay gadalyax in axiiqaam oo uu isagii u dhiibay rag iyo naago iyo carruurba kuwaasoo ahaa masaakiintii dalka ku hadhay oo aan baabilon maxaabiis ahaan loogu kaxaysan ayay gadalyax ugu yimaadeen misfaax waxayna ahaayeen ismaaciil ina natanyaax iyo yoxanaan ina yonataan oo ahaa ilmo qare ah iyo sarayax ina tanxumeed iyo ilmo cefah oo ahaa reer netofax iyo yesenyax oo ahaa wiilkii kii reer macaakah iyagii iyo raggoodii oo dhammuba markaasaa galdayax ina xaqaam oo ahaa ina shafaan wuxuu dhaar u maray iyagii iyo raggoodiiba oo wuxuu ku yidhi ha ka cabsanina inaad reer kaldayin u adeegtaan haddaba dalka iska degganaada oo boqorka baabilon u adeega oo idinna waad nabdoonan doontaan aniguna waxaan degganaan doonaa misfaax si aan ugu joogo reer kaldayiinka hadba noo imaanaya idinkuse waxaad urursataan khamri iyo midhaha beergosadka iyo saliid oo weelashiinna ku shubto oo waxaad degganaataa magaalooyinkii aad qabsateen sidaas oo kalena yahuudii reer mo'aab iyo reer camoon iyo reer edom dhex joogtay oo dhan iyo kuwii dalalka kala joogay oo dhammuba markay maqleen in boqorkii baabilon uu qar kaga tegey dalkii yahuud ah iyo inuu iyagii madax uga dhigay gedalyax ina axyiqaam oo ahaa ina shafaan ayay yahuudii oo dhammu ka soo wada noqdeen meelihii loo kala eriyey oo dhan oo waxay yimaadeen dalkii yahuuda oo gedalyax bay ugu yimaadeen misfaax markaasay soo ururiyeen khamri iyo midhaha beergosadka oo fara badan oo weliba yoxanaan ina qare ah iyo saraakiishii ciidamadii duurka ku jiray oo dhammuba waxay gedalyax ugu yimaadeen masfax oo waxay ku yidhaahdeen ma og tahay in bacalis oo ah boqorka reer camoon uu ismaaciil ina netanyax uu soo diray inuu ku dilo laakiinse gedalyax ina axiiqaam ma uu rumaysan markaasaa yoxanaan ina qare ah si qarsoodi ah gedalyax ugula hadlay misfax oo wuxuu ku yidhi waan ku baryaaye inaan tago ifasax ismaaciil ina netanyaxaan soo dile oo ciduna ma ogaan doonto bal muxuu ku dilayaa oo ay yahuuddii kugu soo wada ururtay oo dhammu u kala firdhaan oo intii dadka dalka yahuudda ah ka hadhayna ay u dhintaan laakiinse gedalyax inay xiqaam wuxuu yoxanaan ina qare ah ku yidhi adigu waxan waa inaadan innaba samayn waayo been baad ismaaciil ka sheegaysaa